إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo iyo weeraro shalay ka dhacay qaybo ka mid a gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada hoose faahfaahino ayaa laga helayaa qarax askar ka tirsan dowladda federaalk lagula beegsaday magaalada muqdisho iyadoo askari kenyaana lagu dhaawacay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadashay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk oo shalay ka dhacay deegaanka basra ee walaayadaas kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka qaybta koowaad dayactirka webiga jubba gaar ahaan deegaanka barrow diinle idaacadda islaamiga al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho wararka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada sagaalaad taxane aan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadashay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ah oo shalay ka dhacay deegaanka basra ee wilaayadaas waxaa ka waramaya muxsin xasan sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanka basra ee wilaayadaas dagaalkaas oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo qooqbaxay magaalada balcad iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse sheekh yuusuf ayaa marka hore ka tacsiyeeyey dadkii marasta ahaa ee ay diyaaradaha dowladda turkiga ku gumaadeen tuulada baqhdaad asagoona sheegay in xasuuqan turkiga uu geystay uu ka dhigan yahay wejigiisa saxda ah iyo hadafka gurracan iyo hagardaamooyinka uu la maagan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan tacsiis u diro dadkii dowladda turkigu ay ku xasuuqday tuulada baqhdaad tuuladaasoo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose meeshay deriska yihiin ku taalla ee sida urakaca ah loogu baabi'iyey masaajidadii iyo guryahay deganaayeen waxaan leeyahay dadkii dadkaasu la xasuuqay ka dhinteen ilaahay sabir iyo imaan ha ka siiyo ayagana shahaadadooda allah ka aqbalo dadkaas waxaan leeyahay marka ha la sabro waxa laydinku dilaayo waa diinkiinna iyo dalkiinna waxaana soomaalidu tiraahdaa hal aad nin ku baratay kaama baktina layidhi dadka layntooda maanta waxaan ku barannay oo dadka tuuladan degan khaasatan ay hadda ku ogaadeen wejiga dhabta ah ee gurmadka la sheegay inuu ardugan soomaaliya uu u fidaayey waa layntaas iyo baabi'intaas dadka shacabka marka xigta sheekh kaba ku tukade ayaa sharaxaad ka bixiyey goobta uu dagaalka ka dhacay tirada ciidanka dowladda federaalk ee socdaalka ahaa iyo sida ay noqotay natiijada dagaalkaasi dhex maray militariga mujaahidiinta iyo cayayaanka ciidanku sheega ah ee u carbistay xasan sheekh maanta waxaa dagaal ka dhacay walaayada shabeellada dhexe waxaan ku soo duulay ciidan muqtadiin ah dagaalkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mujaahidiinta waa ku guuleeyey waxaana lagu baaba'shay halkaas nimankii soo duulay ilaahay fadligii waana jabeen guul ayaana halkaas laga helay goobta dagaalku ka dhacay waxaa la yidhaahdaa daniga baallow waxayna hoos timaadaa degmada balcada ilaa lix kilo lix ilaa toddoba kilomitr u jirtaa xamarna soddon kilomitr u jirtaa afar kilomitrna waxay u jirtaa meesha la yidhaahdo basro halkaasaa dagaalku ka dhacay marka goobta waa noocaas ilaa shan boqol oo ciidan camal ay ahaayeen marka laba boqol iyo konton camal ka midu waxay ahaayeen ciidankii la dhihi jiray eritrea ciidankii laga keenay laba boqol iyo konton kalena booliisya militari iyo wax jawaasiisa oo lasoo araaruushay ahaayeenoo kulubkaama laysu keenay waxayna kasoo dhaqaaqeen meesha la yidhaahdo balcad ilaahayna waa jebiyey khasaaruhu aad buu ugu culus yahay xaggooda annaga ilaahay mujaahidiintu waxay soo noqdeen iyagoo saalimiina khaalimiina gaaladana inta aan hadda adnagu indhaha ku aragnay lix iyo toban baktiya meeshay uga carareen sagaal dhaawacana waa la xaqiijiyey ka badanna waa jiri karaan waqtiga waqtiyada soo socda hub badan oo aake iyo qoryo aakayaal iyo beekaam isugu jirana oo laga qanimaysta gulufkii ciidan ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamiga ah islamarkaana uu horboodayay waayeelka madaxweynaha ah ee xasan sheekh halkee ayuu ku biyo shubtay waxa ay ka mid ahayd su-aashan su-aalaha la weydiiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe wallaahi su-aashaas waxay ku fiican tahay in xase gurguurta la weydiiyo xase gurguurtay ku fiican tahay intay ku dambaysay in la yidhaahdo sideedana nimankan ilaahay siduu nooga sheego qur-aanka waa sunno ilaahay haddii xaq yimaado baadil hor istaaga in la helo sababtoo ah xaqa dhan aslan markuu imaanayo fasaad dhulka ka jira oo ama fasaad nidaami ah oo dowladdu fasaad ka jira ah ama shacabka dhexdiisa ama dhaqanka ama akhlaaqda fasaad ka jira ayaa diintu inay suurisa ayaa ilaahay u keenay markii taas loo dhaqaaqana cadow ku dhex nool oo fasaadka asagoo abuuray ee ku dhex nool oo ku dhex neefsada oo ku dhex dhaqmo oo madax ku ah oo sharaf iyo bris iyo dowladnimo ka raba ayaa difaacaya ilaahayna wuxuu leeyahay wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasiira marka wax ilaahay yeelay way wakadalika jacalnaa ilaahay asagaa yeelay wax is yeelay ma aha marka al-shahaadaldirnimada ugu dambeysay labada sanaad aan soo dhaafna jirtay ee xasan gurguurta odaga ka ahay horena waa uu sheegnay ilaahina waa u sheegay oo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur walcaaqibatu lilmuttaqiin faqodaca daabiru lqowmi aladiina dalamuu alxamdulillah inay ku dhammaanayso markiiba qur-aanku waa sheegayey waana loo sheegay laakiin maadaama uu yahay mujrimiinta hadda jirta dadka aan isleeyahay waa ugu xisaab xun yihiin orod badanuu galay waxaad ogeed ou rag meeshan keenay walaayada shabeellada dhexe waxaa rag hadda ku maqan dhulkan waxaa xoola ku maqan waxaa nin wiil habaru dhasho lasoo siray meeshaas lagu tuuray bahaladu ku feenteen ummadda waa og tahay oo aflaan badanaa laga sameeyey wax badanaa laga arkay iclaamka ka shaqeeyey sidoo kale sheekh yuusuf ayaa isweydiiyey arrin cajiib ah oo ay dhex muquuranayaan madaxda dowladda federaalka ee dhalanteedka ah oo ay soo dhadhoobeen dowladaha galbeedka yacni yaa ubu diideen bal maxa yaa ka hortaagan inay nidaamka islaamiga ah dad muslimiin nimo lagu dhalay oo naagaha ay qabaan nikaax ku xirtay oo muslimnimo ayagu hadda isu haaya ayay isku sheegayaan in marka kitaabka ilaahay la xukumo sunnada nabiga la xukumo dadku u sinaado dadka yaqaana dadka ay ku xukumaan ayaguna ay dadkaas kamid noqdaan yani maxaa u diiday waxaa soomaalida waxay tirahdaa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo riibiga xasharaadka la yidhaah wuxuu ku dhintaa sagaal maalmood hababka markuu da-sanaado dhintaa waxaa dilaya ubaxa soo baxay caaftiisaa dilaysa nimankaa marka waa riibiyoo kale ma dhisi karaan dowlad soomaali anfacda nin murtada oo raayo gaala ama raayo ajnabi xambaarsano dowlad soomaaliyeed ma dhisi karo dowlad soomaaliyeed waa dowlad islaami ah si kastaba ha ahaatee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba jibaartay weeraradeeda ka dhanka ah shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga iyo dowladda federaalka gaar ahaan inta lagu jiro bishan barakaysan ee ramadaan arrintan ayaana horseeday in ay firxadaan ciidankii furimaha ku sugnaa ee dowladda federaalka ayagoo ka biqdin qaba in ay ka mid noqdaan guutooyinka inta ramadaanka lagu jiro ka galban doona nolosha adduunyo ku dhowaad toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo iyo weeraro shalay ka dhacay qeybo kamid a gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada hoose warkaas iyo warar kale oo ay kamid yihiin faahfaahinna laga helayo qarax ciidamada dowladda federaalka lagula egtay magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdifataax faarax xogo dheeraada ayaa kasoo baxaya weeraro shalay ka dhacay jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe haddii aanu ka horumarno shabeellaha dhexe faahfaahino ayaa kasoo baxaya dagaalkii basra waxaa sii kordhaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka basra oo ah deegaan hoostaga degmada balcad dhimashada waa kow iyo labaatan askari oo ah ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo toddoba ka mid a meydadkooda goobta dagaalka ay uga carareen halka dhaawacu uu yahay siddeed iyo toban askari ciidamada dowladda federaalka ee u qaybsama kuwa la dilay iyo kuwa dhaawacma ayaa sidoo kale laga furtay hub kala duwan oo isugu jiro aakayaal iyo beckham dhanka jubbada hoose faahfaahin ayaa iyana laga helayaa weerar cagta lagu mariyey deegaanka baarka xogo dheeraad ah waxaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarkii shalay cagta lagu mariyey xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka baar sanguuni ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa shan askari dhaawacu waa sagaal waxaana laga furtay hub isugu jira aakayaal iyo arbijiyo sidoo kale banaadir ayaa iyana faahfaahin kasoo baxaysa ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culusi ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ee loogu yeero booliis militaar oo ay ku leeyihiin xaafadda shiirkool ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dhaawac waa shan askari shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarka miina u dhigay shalay galab ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay degmada afgoy islamarkaana marayay deegaanka jambaluul ee shabeellada hoose dhimashada askarta dowladda federaalka waa toban askari oo lagu dilay kamiinka halka dhaawacuna uu gaarayo lix askari sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerarkaasi kusoo furtay qori baykeama oo laga soo furtay ciidamada dowladda federaalka agabyada ciidan gobolka mandheer ee ku hoos jiro gumaysiga dowladda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culisi ku qaadeen saldhig ciidamada booliska dowladda kenya ee deegaanka alunga ee hoos tagta degmada lafay dhaawacu waa hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska dowladda kenya si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa dardargeliyey bisha barakaysan ee ramadaan weerarada ka dhanka ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo kuwa dowladda federaalka ah ee kabaqaadka u ah shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ee dalka kusoo duulay
kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka qaybta koowaad dayactirka webiga jubba gaar ahaan deegaanka barrow diinle maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
kanaalka wararka elkataib al akhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaal cusub oo ah qeybta koowaad dayactirka webiga jubba oo sanadkan sameeyey fatahaado aada u badan gaar ahaan deegaanka barowdiinle halkaasoo guddiga maareynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab shaqooyin dayactir ah oo ku saabsan webiga ka sameeyey muuqaalka waxaad ku daawanaysaa baldoosaro ku guda jira shaqooyinkooda waxayna xirayaan ama ciidda ku shubayaan meelo horey webiga karkaarada soo jabsaday mid ka mid ah howlwadeenada guddiga maareynta fatahaadaha ayaa ka warramay waxyaabaha ay halkaas ka qabanayaan waxaan hadda taagannahay qaryada ama tuulada loo yaqaano caanoole oo ah meesha kala qaybisa ama xaduudda u ah wilaayada jubbooyinka iyo wilaayada gado halkaasoo runtii aannu u tagnay in aan musaacido ay u fidinaysa xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan guddiga fatahaadaha dadka deegaanka deggan musaacadadaas oo ah in biyihii maadaama ay waddanka ka baxeen fatahaado badanna ay dhaceen webiguna uu aad iyo aad dhibaato badan u geystay beeralaydii iyo deegaankiiba in webigii marka dadka laga xidho laga badbaadiyo dadku inta badanoo waxgaradka waxay og yihiin xarakadu inay u taagan tahay inay badbaadiso shacabka aakhiradiisa iyo adduunyadaba aakhiradooda way kubadbay u badbaadisaa maxaa yeele waxay ugu yeertaa maaragtay addacwatu ila allah inay ilaahay keliya caabudaan ilaahay keliya waxidaan shareecadiisa ku dhaqmaan isku xukumaan taasoo waxaa ka dhalanaysa inay aakhiradoodii badbaadaan adduunyadoodiina way ka shaqaysaa had iyo jeer way u taagan tahay sida aad arkaysaan masaalixdii dadka sida loo helo amnulghadaa'i raashin maaragtay badqaba waxay xarakadu juhdi ku bixinaysaa sidaa aad arkaysaan inay la xidho webigii in baahiyaadkii dadka shacabka ay qabeen loo istaago marka insha allahu tacaalaa waxayna in badanna horena loo soo qabtay dadkii fataahaduhu markay dhaceen in doomo loogu gurmaday in bacihii loo qaybiyey shandarawadihii raashinkii in badanna dadku way og yihiin haddana waa meeshii u dambaysay oo ah sidii looga badbaadi lahaa webiga jubba beeruhuna ay dadka ugu badbaadi lahaayeen oo tallaabadii u dambaysay ah ayaan hadda wadnaa insha allahu tacaalaa waxaanan ka bilownay maantaan deegaankan caanoole khaasatan waa qaybta barrow diinle oo xigta dhanka walaayada jubbooyinka marka insha allahu tacaalaa hawshaas iyada ah waxaana alla weydiisanaynaa una tala saaranaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyagana geeskooda ka hadlay sida ay u arkaan gurmadka loo fidiyey maadaama laga hagaajiyey meelo halis ah oo horay dhibaatooyin ay ugala kulmeen maybaa dhinaca mayla raacay guddiga fatahaadyada gurmadka xarakada aniin ku direyna nin biyo xireenno dhinaca webiga fatahaadyadii mayla raacay niisuubiyeen noohiraan eeddii eedaanka faraxsanna maybaa mayla raacay maalintan tan hadda la surugnaa inii galab oo aqab oo mayla raacay un haddu koran aragna ama mayla raacay wax gabadsayna ninka sheegna ano anoo hadda deegaankan kan ay barowdiina ka sugna khaasatan deegaanka jubbooyinkana kumid eh ini galabkaas geeka mayla raay la surugna biixireenana mayla raayo insheedana nin suubiyohayo ilaa mayla raay biixireenada la suubiyohayo dhinaca roobabka togagaha ku rog midaaw ini lihiraaw dhinaca webiga faro may la raayo hadilaaciina may la raayo lihiraaw intaas oo dhanna may la raayo beerooga liinku faa'iidaysadaaw biyaxireennadaas markaa taas daraadiya un hadda may baa haddan raje'anii muuqate inii may la raayo beero dalagaha ninku bahaw waxyaabo badan una may mataqaanaa horumar ay ka deeri doono oo kukumaarma doono waxyaabaha oo may la raayo dadka diintiyo lakukuleexiyaaw deegaamadii lakukudhumiyaw waxyaabahaasoo dhanna kukumaarma doono taasaana may la raayo waxqabadkaasa maalintintan ay roogna eednu aan kama hadnagaano un ona nin weydiisan may la raayo dhaqaalana nin weydiisan waxqabadkaas gurmadka ee may la raayna ninka qooy wala nin qobadoo hayo taas may la raayeed iyada aan ka faraxsanna waana maalintan tan may la raayo inshaada farhaddaasaa teegagna xarakada guddiga fatahaadida hanin darti oo waxqabadka bilaaran wadadoona
alkataayb al akhbaariya ayaa lagu wadaa inay baahiso qaybo kale oo ku saabsan dayactirka webiga jubba oo sanadkan uu sameeyey fatahaado xaddhaaf ah guddiga maareynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada howlihii loo igmaday isagoona dadka ku nool wilaayaadka u qabtay waxyaabo aad u badan ka gadaal markii dadkii ay saameeyeen fatahaadaha gaarsiiyey deeq iskugu jirta raashiin lacago iyo dawooyin kuwaas oo dadka la gaarsiiyey si weyn u soo dhoweeyey una mahadceliyey guddiga maareynta al-shabaab idaacadda islaamiga al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey wararkii hotel s y l ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن محمد هلول ميديس oo sidoo kale loo yaqaana abu axmed ama salmaan waxuu ka mid ahaa halyeyadii fuliyey weerarkii niqimaasigaha ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel s y l ee kaabiga ku haya xayndaabka villa soomaaliya istishaadi abu axmed ama salmaan waa geesi afar iyo labaatan sano jir ah kana soo jeeda beesha hintare isagoo sanadkii labada kun ku soo biiray dunidani waxa uuna ku dhashay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe halkaasi uu ka soo raacay halganka jihaadiga ee ka soconaya bariga afrika hoggaankan ay u haysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab halyeygani fuliyey weerarkii haligii saraakiil badan oo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay hotel swayel ee kasoo horjeeda villa soomaaliya ayaa waraysiguu siiyey warbaahinta islaamiga ee landunus waxa uu ku sheegay sababta ku kaliftay fulinta howlgalkani ka dhacay hotel swayel daydu waxaa u bixinayo oo maanta nafteeda u huraayo alla subxaana wa tacaala dartiis u bixinayo waxaa u bixinaya gaaladan waddanku ku soo duushay diintiiyo ku soo duushay nin walbo islaama oo iimaan leh diintiisa lagu tumanaayo gaalkan ku soo duulay nin iimaan leh oo diin leh oo islaam leh kuma fiirsi karo gaaladan maanta soo duushay diintooda ku tuma rabto kuma fiirsi karo waayo naftiisa la uhuri karaa waa diintan maanta ma aha wax lagu ciyaaro ma aha waxaan sii leeyahay gaal walboo soo duulay maanta waxaa u soo socdaa diintan keliya bas geesigan ayaa wuxuu sidoo kale dhambaal digasho iyo degnina u diray shasheeyaha dullaanka ku jooga waddankani muslimka ee soomaaliya iyo dabadhilifyadooda ku garabsiinaya laynta haweenka iyo carruurta soomaaliyeed fariinteyda ku wajahan gaalada waddanka kusoo duushay waxaan leeyahay isku soo habarwacdeen ayaa leeyihin diintan hala baabici baaquud baa isku maamulaynaa maraykan hulufadiisa xamlo walba soo qaadeen ilaahay fadligiisa waa ku jabeen haddana wax walba soo sameeyeen ilaahay baa u tala saaranaynaa oo u hortaaganaa insha allah intiiba noolnaha diintan yuganda soo karaysa kenyaati soo karaysa wax walba soo karaysa hulufo soo koraysa garguurta balaaya hulufadiisa kulli soo koraysa waxaan leeyahay shay walboo aad soo karaysata maanta meedoodkooda waddadaasaa ka dhex daldalane wax walboo aad samay lahayd kufaar walboo soo dirta ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ma daycin wax walba haddaad soo karaysato wax walba soo samaysato istishaadigaa idinku galaynaa anqamaasigaa idinku galaynaa xaryaalkaa idinku soo daadanaynaa meel walbo a gashan dhufeys walbo a gasha inaan idinku soo daadanaa ballanaga ah murtadiintan lasoo kareystay dhufeesyadu u ah gaalada difaacayaasha u ah waxaan leeyahay meeshaan ka towbakeena diintiin oo fiirinaysiin ayaa iibsateen waxa uu markaan inqimaasi abuu axmed la hadlayaa dhallinyarada iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ka fadhiya jihaadka isagoo ugu baaqay inay iska dulqaadaan gumaystaha lana diriraan shisheeyaha horarka ku ah dalkooda iyo diintooda dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay kow maxaan idin leeyahay cabsada allah taqwada ku dadaala ilaahay ka cabsada waddo walmo aad maraysiin ilaahay ka baqa alle subxaana wa tacaala haddaad ka baqdiin shay walbo a u baahantiin ilaahay subxaana wa tacaala ku xirnaatiin wax walbo aa helaysiin ilaahay ka baqa horta horta maanta wax lagu soo duulay dalkiina waa iyo diintiin inoo la baabi'i keliya loo soo duulay ani hadda naftayda bixinaya nin dhallinyaro oo lexdiisa laxaad qabo oo shaqaysa karaan ahay maxaa igu kalafay inood naftayda u bixiy diintan waayo walaalaha muslimiinta dambe iga dambeeya si farxad ugu noolaan lahayn sharcicada islaamkana loogu xukuma lahay keliya nafteeda u bixiya wax kalo lailaahi kalimatillah si kor oo u kaeled keliya nafteeda u bixiya wax kale nafteeda uma bixi adoo dhallinyara ilaahay subxaana wa tacaala dhallinyaro kaa dhigay oo lixda hada lixeed qabta waxaan kusii dhihi lahay walaalkayga muslimkow ilaahay kusoo hanuuni oo kuu soo duceynaa mar walbana qalbigaada jihaadka soo siisay jihaadka kusoo aadi laheed ku fikir markan waxa walaalkeen salmaan allaha ka aqbala shahaadadiisa uu dardaaran u jeedinayaa hogaamiyaasha jihaadka bariga afrika guutada istishaadiyiinta iyo guud ahaan geesiyada jihaadka wuxuuna dhammaan u dardaarmayaa cabsida allah iyo inay ku sabraan waddada jihaadka amurada waxaan leeyahay ilaaha idinka aqbal acmaasha a qabateen ilaaha idinka aqbal acmaasha a qabateen waxaa idinsii leeyahay dhib walba rafaad walba ayaa idinka soo gaaraa jihaadka waxaan leeyahay umurada ilaahay hanoo xifdiye ilaahay umurada dhan hanoo xifdiye waxaan leeyahay khaasatan caweyda allah hanoo xifdiye waxaan sii leeyahay marka u dardaarmayaa kula sabra gaaladan gaaladan kula sabra jihaadkan waa iska dhib badan yaha meel walba waa mashkila inta ilaahay shahaado kaa siinayo iskaga sabra sabarka hala badi sabarka hala ziyaadi sabarka hala ziyaadi inta naga dambaysa sabarka ha ziyaadiso katiibada waxaan leeyahay ilaahay kheyr ha idin sii jidkaa ahaysiin ku sabra meel walboo laidinku ataxaamo ku sabar intii kala kulmaysa alla subxaana wa tacaala ku soco wadadan dariiqa waa cag annagoo dhan waa ku taaganaa ilaahay waxaan ka baryaa inta iga dambaysana wadadan si fiican ilaahay idinku barakeeye waxaan leeyahay marka mujaahidiinta adowga hortaan waxaan leeyahay gaal walba soo duulay diintiina baabici rabo waxaan leeyahay kula sabartamo wallaahi maanta jidkaas ahaysa dad ku dhimata oo ku shahiida ilaahay subxaana wa tacaala acmaashii iyo dartiis u socotay maanta wallaahi bilaahi sharaf iyo izo ayaa ku shahiiday sharaf iyo izona caaqare ayaa ku leedahay gebagabada wareysiga halyeygan ayaa waxuu la hadlayaa eheladiisa iyo waalidiintiisa ehelkii waxaan leeyahay haddaa maanta shahaadaday maqashaan ha ooynina ha welwelin maalinkii shahaadaday maqashaan iskagala farha idinka dhan farxadta idinka muuqato ehelkii haddaa maqlaan walaalihii haddaa maqlaan qabiilkii haddaa maqlaan waa idinla dhiilaaya walaalkiina waddadii ku baxsii ku aadi lahayn laku fikiro walwal iyo walbahaar kale ha isgelin taasaa idin dhiilaha idinkana taas markaas alla subxaana wa tacaala dirdaarteena waxaa ah ballanteena jannada waa isku imaankeena jannada waay ilaahay subxaana wa tacaala hanaga yeela ilaahay hanaga aqbal shay walbo acmaal walbo aa qaban ilaahay hanaga aqbal waalidkay waxaan leeyahay hooyo shahaadadii haddaa maqasho ha oynin hooyo haddaa maqasha wiilkaada shishiida haddaa lagu yiraa ha oynin waayo waxaa iska jira bani'aadam tashwiishkuugu furaaya ayaa jiraa bani'aadam oo waxaa iska jira iska dhib badan oo balaayo masiibo kale shaydaan kugu soo diraayo waa tashwiishkuugu furaaya jiraa hooyo maalinkii wiilkaada waa shahiida lagu yidhaahdo ducada badi maalinkaas waxaa leedahay shalay ilaahay ayaa isii maantana ilaahay baa iga watay waxaan leeyahay gabadha canqaba waxaan leeyahay haddaa shahaadadii maqasho sabar adigan sabarka badi digriga allah ku dadaal sabarka badi adduunyo ku sabar adduunya haddaad ku sabarta ilaahay hadhow naxariistiis waa heli doontaa mar walbana waxaad ku fikirtaa sii digriga allah salaatuleelka wax walba ku fikir mar walba si au u soo kici lahayd farintii waxaa ku soo gebagabaynaa mujaahid walboo hurdada ka kac insha allah saas baa noo ahaa doontaa jannadaa noo ballana insha allah jannatulfirdows baa noo ballana biidnillahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu warbaahinta islaamiga londonus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maalmihii tagiibaayineysay wareesiye ay la yeelatay geesiyadii naftood horayaasha ahaa ee weerarkii hayleelimo ku qaaday hotel eswayel ee kaabiga ku haya xarunta villa soomaaliya ee looga arrimiyo dowladda federaalka
هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markana waxaad kusoo dhawaataan xalqada sagaalaad taxane aan ugu magac darnay rabaadoon bishii futuuxaadka maxamed cali ayaana soo jeedinaya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbino macaarika waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada sagaalaad ee taxanahan waxaan ku soo gudbinaynaa macrakadii albuweyb oo horudhac u ahayd in islaamka uu isku fidiyo guud ahaan dhulka alraafideyn ee ciraaq waxaa lagu magacaabaa macrakadaas fatxulbuweyb waxaana ay dhacday bishii ramadaan ee sanadkii saddex iyo tobanaad ee hijriyada marka laga hadlo tirada ciidamada iska horyimid waxa ay taariikhdu soo gudbisaa in gaaladu ay ahaayeen lixdan ilaa toddobaatan kun oo askari iyadoo sidoo kale ay jiraan kuwo ka badiya boqol kun halka ciidanka muslimiinta tir ahaan lagu sheegay siddeed kun oo mujaahid qaa'idka guud ee ciidanka muslimiinta hogaamiyey waxa uu ahaa saxaabiga jaliilka ah ee almuthana bin xaaritha radiallaahu canhu halka ciidanka furus uu hogaaminayey gaalka lagu magacaabo mahraan goobta ay ka dhacday macrakada waxaa lagu magacaabaa albuweyb waxaana ay ku taallaa meel u dhow magaalada alkuufa ee dalka ciraaq inkastoo uu kala baro webiga alfuraat saxaabiga almuthana ayaa maalinka ay dhacaysay macrakadan oo ahayd bisha ramadaan waxa uu ku amray dhammaan ciidanka inay afuraan si ay awood ugu yeeshaan dagaalka ay geli doonaan ciidankii ayaana qaatay amarka waxaana uu heegan sare geliyey ciidanka muslimiinta almuthana ayaa heegan kadib waxa uu dhex maray guutooyinkii ciidamada muslimiinta waxaana uu xusuusiyey allah casa wajalla isagoona ku dhiirageliyey inay samraan islamarkaana muslimiinta sumcaddooda ilaaliyaan intaa kadib almuthana waxa uu ku dhawaaqay takbiirta iyadoo ka dhigan in macrakada la bilaabo balse ciidamadii furus ayaa markii ay maqleen takbiirtaas waxa ay soo bilaabeen weerar xooggan dagaal faraha looga gubtay ayaana dhacay sufuuftii muslimiinta waxaa ku yimid dulduleel waxaana arrinkaasi ku baraarugay almuthana kadib ayaana waxa uu diray fardhin ah in muslimiinta aan la ceybeen islamarkaana la sugnaado xilligaasi oo la isweydaarsanayo warmaha iyo seefaha waxa ay muslimiintu ahaayeen kuwo allaah baryaya islamarkaana weydiisanaya in maanta uu guuleeyo markii uu dagaalku cuslaaday kadib ayuu almuthana waxa uu kulmiyey qayb ka mida ciidankiisa waxaana uu ku amray inay dhabarjamin ka ilaaliyaan isaga iyo ciidamo kalena waxa ay weerar xooggan ku qaadeen halka uu ku sugnaa sargaalkii guud ee ciidamada gaalada ee mahraan muddo kadib muslimiintu waxa ay ku guulaysteen inay dilaan qaa'idkii furusta majuuska ah ee mahraan waxaana dilka taliyahaasi ay keentay inay cararaan intii soo hartay ee gaalada waxaana la sheegaa in qaa'idkaasi uu dilay saxaabiga jariir bin cabdilaahi albajali isagoona qaatay salabkiisa qaa'idka almuthana ayaa markii uu arkay jabka soo gaaray ciidanka gaalada waxa uu isaga iyo majmuuco uu wato ay ka gudbeen buundada waxaana hadafkoodu ahaa inay u diidaan gaalada inay insaxaabaan sidaas ayaana ciidankii gaalada waxa ay ku noqdeen kuwo go'doon ah birta ayaana laga aslay tirada gaalada looga dilay macrakadaas taariikhda gashay waxa ay gaaraysaa ilaa konton kun oo ruux halka muslimiinta macrakadaasi ay uga shahiideen rag fara badan oo muslimiinta magac iyo maamuusba ku lahaa sidaasi darteed waxa ay macrakada albuweyb ka dhigneed bilowga furashada dhulka alraafideyn waxaana macrakadan iyo kuwo kaleba laga garan karaa in muslimiinta aanay weligood uga guulaysan cadowgooda tiro badnaan sababta keenaysa jabka muslimiinta ayaana ah dunuub ay galaan iyo cujbi gala qalbigooda لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta sagaalaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa